bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayid alambiyaai walmursaliin waa musarkan fi tashkiilaat alxuseeni alislaamiy ama alxuseeni alislaami waxaan buugtaas kateorseedka bangiga way intardisaa xisada galbeed hay ku xisaa khayriyada ereyga naysrana waxa uu asaan yahay askaladaha asalkooda anagu aanu dugnay wabilahi tawfiiq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين Een, waxaan halkan maanta martimawa walaalkeen mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo inoo soo jeedin doona mawduuca markaa muxaadareedka ciwaankiisu yahay sifaatu daaciya waxaan u malaynayaa un inaan walaalkeen ka signo mawduucaasi inuu noo balballaariyo anaan isweydiino markaa kadib sifooyinkaasi maxaa haynaa maxaase naga maqan waa marka natiijada muxaadarada waxaan leenahay walaalkan mustafa ismaaciil falyatafadal mashkuura
in tilmaamo sida daraaddeed baan u bixiyey min sifaati daaciya ama waxyaabaha ninka daaciga sifaatka waa qaar ka mid a waxayna odnay dacwadu inay tahay muhimadda loo soo diray rususha ama ambiyada shaqadeeda inay ka mid tahay waa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira ilahi ba subxaanahu watacaala nabigiisa markuu sifaynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya inuu yahay waa daaciyan ila allah kuwa alle subxaana watacaala dadka ugu yeedhaya inuu yahay daacigaasi maxaa laga rabaa markaas sifaatkaan raba inaan mulaaxadeeyo koo waxaan leenahay min sifaati daaciya waxaa kamid ah arsiqa bilmabda'i wannafs kalsooni qofku inuu ku qabo mabda'a uu akrinayo ama se uu sheegayo iyo naftiisaba markaan leenahay kalsooni waa inuu ku qabaa waxaan tilmaamaynaa waa inaan tazaczac qofka kan ku jirin waxaan sheegaynaa waa inuu qofku u arkaa inuu wado risaaladii ilaahay ummadda ugu talagalay inuu naxariisto wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin risaaladaa ilaahay subxaana watacaala nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam alla usoo dhiibay ee alla uu ku tilmaamayo kumaanan soo dirin ilaa inaad tahay mooyaane mid ummadda naxariis ah mooyaane inuu risaaladaa sidaynu rumaysan yahay taa macnaheedu waxay tahay inuu qofku rumaysnaado waxa uu sidaa inuu yahay absolute valuegi ama waxaan laga daba hadli karin alkitaab wasunna kitaabkii alla subxaana watacaala uu soo dejiyey iyo sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam aynu leenahay waa wax xagga alle ka yimi oo waxyiya oo ka daba hadal dambe aan u baahnayn inuu sido walidalik ba waxaan dareemaynaa saxaabadii nebigu iyo dareenkay qabeen markay diinta tan dadka gaadsiinayeen ama halka ay joogeen yani waxay ahaayeen dad isu arkaya inay yihiin usaasidat ilcaalam umamka dunida ku nool ciddii mucalimiinta u ahay caalamkao dhanna wuxuu ugu muuqdin inay ardayiin maadaama uu ka maqan yahay mabda-i xaqa aha macalinku yani markuu kalaaska soo galo ardadiisa wuxuu arkaa dad wax ka maqan yihiin oo isaguna uu sido wixii uu gudbinayey oo markaa macalinku wuxuu yahay qof naftiisa ku kalsoon iyo waxuu sheegayaba hadduu khibrad uleeyo garanayo walidalik misaal waxay idinku filan qisadii persianska ama farisiyiinta iran iyo dadkii deganaa boqortooyadii ka jiri jirtay iyo markay kulmayeen saxaabadu waxaynu naqaanaa in dagaal la dhex mareen dadka muslimiinta iyo bersianka inay codsadeen in cid loo soo diro inuu sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ilaahay raalliha ka ahaadee uu u diray saddex saxaabi midba mar ribciy ibni caamir xudayfa iyo mugiirata ibni shucb saddexdaa saxaabi ayuu kolba mid diray saddexda saxaabiba waxay la hadlayeen janankii watay markaa ciidanka kale ee gaale waxaynu naqaanaa halka ay taagnaayeen marka ay la hadlayeen ninka kan boqortooyada matelayey ninka boqortooyada matelayey wuxuu damcay inuu muujiyo abhadiisa ama weynidiisa carshigii boqortooyadu meesha dhigtay dabeetana wuxuu gogoladay arli arli iska dhan ayuu gogol ku fidsaday barkimooyin iyo waxbuu ku tiirtiiriyey yacni wuxuu muujinayey awoodda boqortooye uu haysto iyo inta uu leegiyay sida uu nimcaysan yahay saxaabaduna muqaabilkiisa waxay ahaayeen dad dagaal soo galay intaasoo bilood dagaal soo waday jihaad ku soo jiray marka horena dhul qarsaa ka yimi maryahoodu haelyo yariroo iska jeexjeexanay yihiin laakiin sita caqiida saliima mabda maskaxda ku xambaarsan walidalik ayaa waxaynu garan karnaa sida ay ula kulmeen ama as-iladii weydiiyey isagu wuxuu weydiinaya war maxaa idin soo saaray haddaad cunno u baahantihiin aan qabadsiiyo haddee yani waxa idin keenay muxuu yihi iyo waxay ugu jawaabayeen markaa ilaahay baana soo saaray bay lahaayeen waxaana la noo soo bixiyey inaanu ka saarno maxay qowlkii ribciy ibni caamir dadku dadka ay caabudaan inaanu ka saarno oo ilaahay dadkao dhan addooma uga dhigno inaanu diiqa adduunye cidhiiga adduunye ka saarno oo aanu ilaa sicatiha u saarno u fiirta ninkuu kuleeya ilaa sicatiha baanu saaraya ninka dhulkan oo dhan goboladee boqortooyada inta leeg haysta iyo ninkan hayliyaha sita ayaa kii hayliyaha xidhnaa wuxuu leeyahay waxaan u socdaa inaan ka saaro bayti dunya bad adduunka cidhiirigiisa inaan ka saaro oo aan u saaro markaasi buu leeyahay waasiciisa iyo ballaadhmadiisa inaan ka saaro buu leeyahay jawri ladyaan ilaa cadli lislaam diimaha kale dulmigooda inaan ka bixiyo dadka kan u saaro cadaalada islaamiga waxaan leenahay dadkani waxay ahaayeen dad markaa kalsooni dhab ah ku qaba waxa ay faasinayaan waxaa muhiima baynu markaa leenahay qodobka koowaad inuu noqo qofka daacigii wixiisa inuu kalsooni ku qabo inaanu ka khasilaynin goob kastoo laysugu yimaado cid kastoo lala hadlayo caalamka waxa laysku kuukiyo dhami waa waxaan waxba ka jirin marka ay joogto kitaab iyo sunna ama dakaatiro ha la sheegto ama khubaro ha la sheegto ama wixii la doone kale ha laysku magacaabo maadaama qofka uu ka maqan yahay alkitaab wasunna waa kalaa shay waa waxaan jirin marka loo eego waxa ka maqaniisa leedihi walidalik qofka muslimka ah ee daaciga ahay waa inuu kalsoonida intaa leegu qaba waxaad moodaa maanta in la arki karo dad muslimiina oo la dhuumanaya waxa ay rumaysnaayeen dhuumashaduna aanay ahayn baqe iyo dhibaato kale khajil uu qaba daraadeed ay tahay kaanamaa waxaan wataa wax laga khajilo ay tahay waxaa laga yaaba fi caalami algarbi inaad aragto nin muslima kule miya umaan tukanin markaa tiraa sababtu waa maxay kaanama salaada in lagu arko kale la yaro khasilayo inuu guri la galo oo kelidii tukado kale inuu jeclayo aan dadku arag inuu tukanayo kale yani waa qof mada uu rumaysanaa ka baqayo ka cabsanayo sidee buu cid kale wax u gaadsiin karaa haddaan isagiiba kalsoonida intaan lee ku qabin ama aanu siqo ku qabin thaniyan waxaan leenahay qof siqada dabadeed waa inuu la yimaado alxirsu cala almabda aw ilikhlaas mabdaa kan inuu isku dayayo inuu ilaalinayo amase inuu mukhlis u yahy inuu daacad mabdiiisa u yahy inuu isku dayayo dadka kan aan mabdaa haysan inuu arkayo dad jahanamo ku daadanayo inay yihin qofku markaasi wuxuu awlawiyada siinaya markuu arkayo dadkani dad naar ku daadanayo inay yihin siduu uga badbaadin lahay waxa uu arkaya waxa muhimada koowaad le noloshiisa inay tahay mabdaa kan inuu ilaaliyo walidalik baa ilaahay subxaana watacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sifaynaya waxaa lagu tilmaamaya falacalaka baaqicun nafsaka cala aasaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiisi asafa wafi aaya ukra lacalaka baaqicun nafsaka an laa yakunuu mu'miniin wafi aaya ukra فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وفي آية أخرى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق نصوص القرآن في وحي تلمامسة نبي عليه الصلاة والسلام نبدأ إيسا سيدا وطاعة وضوها سيدا إلى لنية سيدا نفي نفيس بوغ بحنية سيدا ضبك أولدك على إناني جهنم قدادا إلا حد إلهي مكالي لعلك باخع نفسك ilaa xad alle subxaana watacaala uu u miilinayo oo uu u tilmaamayo inuu nafta dhowro oo laleeyahay waxaad ku mudan tahay naftaadaba inaad ku halaagto dadka kani inaanay iimaan la imanin daraadeed yani si aad isaga daba ridayso dadka kani inay alle iyo rasuulkiisa rumeeyaan taasi inay ku halaagtaaba lagaaga cabsi qabaa kaanamaa laleeyahay naftaadana dhowrso meesha waxaa ku jira markaasi qofka daacigii inuu mabda-iisa ikhlaas ula yimaado inuu xariif yahay mid ilaalinayo dhowraya mid ka cabsi qabo dadka shadkooda inuu yahay walidalik ayaa ilaahay subxaana watacaala nabiga wuxuu ku sifaynaya laqad jaakum rasulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa la ku sifaynaya subxaana watacaala laqad jaakum rasulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum waa rasuul ay ku daran tahay amase ku adag tahay baa alla leeyahy subxaana watacaala dhibsiidii iyo mashkiladii inaydi soo gaadho hariisun calaykum baa ilaahay tilmaamaya subxaana watacaala fadaaciya sifadiisi waxay tahay labaad baynu leenahay inuu in badan u hiloobo ama in badan inuu naf iyo nafiisba ku bixiyo sida uu dadka jahanamo uga badbaadin lahaa maskaxdiisu inay ku koobnaato dadka kan jahanamo ku daadanaya say uga dhici lahayn maxaad yeeli lahayd haddaad aqal gubaniyo kusoo baxda ama qof falolaya hadduu kaa soo baxo ma waxaad ku xisaabtami lahayd bal horta si calculationskaaga inta wax isku toostoosiyan adeegsid ama sideetan aad yeeshid si maskaxdaadu waxa kaloo dhan way ilaabi lahayd oo waxay mashquul ku noqon lahayd in qofkan ololaya saad u baktiin lahayd ficlan waxa weya maskaxdaadu waxa kaloo dhan way ilaabi lahayd waxaanad mashquul ku noqon lahayd qofkan ololaya ama gurigan gubanaya sidaad u baktiin lahayd sadaaciya madda uu rumaysan yahay baa wuxuu tilmaamayaa ciddaan kitaabkan iyo sunnadan haysan inay ololeyso inay dad gubanayo yihiin wuxuu mashquul ku yahay markaas oo maskaxdiisao dhan uu isugu geeyey dadkan gubanayo ololaya siduu u baktiin lahaa walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixeynka ku sugnaa wuxuu tilmaamayay inamaa mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada naara yani wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aniga iyo ummadaydu waxaanu isku nahay buu nabigu la calayhi salaatu wasalaam sidii qof dab shitay oo dabeetana haydhaweynta iyo waxyaabaha kan duulduula ay isku dayayaan inay ku daataan isaguna rabo inuu ka celiyo markaasuu nabigu wuxuu tilmaamayey fa ana aakidun bixujadikum min annaari waantum taktaximuuna fiiha wuxuu nabigu la calayhi salaatu wasalaam aniguna guntigaan idin hayaa waa idinka xejinaya idinkuna naarta ayaa iskusii guraysaa yani muhimadiisa koowaad wuxuu ka dhigayay inuu dabna naar ka badbaadiyo wa muhimatu daaci lula walidalik ummaddu inay halaagsanto waa inaad ka door bidaa inay hanuunto waxaad garan kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu u fakeri jiray makaa garaacday dabeetana wuu ka tegey markay cidi wax ka aqbali weyday qais buu qabtay qaisna waxaa siirada ku haysaan wixii kala kulmay in sufahadii iyo dadkii caruurtii iyo mushkilaadka lagu itixaamay oo dabeetana dhagax lagaga soo saaray magaaladii isagoo dhagax lagu tumay oo dhiigu meel walba ka da-ayo soo baxay ayaa waxa inoo tilmaamayeen axaadiista saxiixa ahay bukhaariyo muslim ba xadiis ku qoran wuxuu tilmaamaya in loo soo diray jibriil iyo malakuljibaal iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo bandhigayo maxay in akshabeynka reer maka lagu dhufto labada buuroode hareeraha ka xiga malakuljibaal intuu fujiyo reer maka in la halaago markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam muu jeclaysan in la halaago bale wuxuu ku jawaabay maxay sida saxiixeynka ku taala bal arjuu an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdah laa yushriku bihi shaya waxaan rajaynayaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam in alla dhabaradooda ka soo saaro kuwa ilaahay caabudo subxaana watacaala rajadaasi uu qabay daraaddeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aanu alle u weydiisan in la halaago markaa laxdadaa wixii uu ku sugnaa iyadoo loo ogolaaday melakul jibaal in loo soo diro oo labada buuroodba inta la fujiyo reer maka in dusha laga saaro waxaan leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas daatadiisu kumay dhibaato badnayn iyo waxa gaadhaysa muu ahayn naftiisa mid u xanaaqa walidalik baa imaam albukhaari muxuu warinayay man taqama linafsi yani wuxuu lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam weligii naftiisa uma aar gudan buu yihi ilaa iyo in ilaahay xuramaadkiisa in la dumiyo mooyaane yani mabdaa kala weynaa naftiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam wax allaaliya waxa daatadiisa soo gaadho oo dhan wuu dul qaadan jiray amase wuu cafiyi jiray waxaa laga yaaba dadka maanta joogana haddii mabda-aaga wax kastaa gaadhayaan inaanu qofku waxba noqonin ama waxba isnoysiin laakiin isaga hadday habare caydo inuu ismadax maraba ama jamaacadiisa haddii wax laga sheego ama la caayo ama kan taasi inay kala weyn tahay mabdaa oo wato oo dhan dhaawaca soo gaadhaya inuu naftiisa u cadhoodo ama kooxdu ka tirsayo inuu cadhoodo ama ihtimaamkiisa weyn inuu siiyo uun xisbigan yar iyo magaciisan iyo kooxdan iyo intatan inuu isku mashquuliyo halkay ahayd asalku inuu isku mashquuliyo maxay diinta iyo cilada la gaadsiinayo sida daraaddeed baa waxaa laleeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhibaato kasta oo soo gaadho naftiisa weli uma aargudanin waxa uu raadacaynaya waxay ahayd mabdaa kan inay dadku qaasaan xariistu wuxuu ku ahaa inuu mabda u hirgalo iyomaa la horaysiinaya gaalada in la laayo hanaaimtooda la qaato oo laga guulaysto iyo in qof quri ka islaamo khaybar dagaalkii khaybar markuu dhacay waa qalcaadkii ugu waaweynaa ee yuhuud laga furta markaa khaybar dagaalkaasi markuu nabigu alayhi salaatu wasalaam yuhuudda la galay xusunta qaarkood si fudud buu ufurtay meelaha qaarkood si fudud ayuu ufurtay laakiin dhufaysyada qaarkood way ku adkaadeen dadkii muslimiinta in la furto waa la tijaabiyey oo la tijaabiyey oo la tijaabiyey suurto geli weyda in la furto markii dambe ayuu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam aroor waxaa raayada u dhiibi doonaa qof ilaah iyo rasuulkiisaba ay jecel yihin isna ilah iyo rasuulkiisaba jecel oo maalinta cumar lahaa weligay riaasa ma tabanin buu yihi maalintaa mooyaane yani inaan noqdo kaa ilah iyo rasuulkiisaba jecel yihin isaguna ilah iyo rasuulkiisaba jecele markhaatigaa nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam uu furay inaan kaa noqdo mooyaane weligay ma tamaniyin buu lahaa waaguu markuu baryey buu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay raayadii jihaadka lagu gelayey ama jihaadkii la waday subaxaasi abaanduulka ciidanka inuu qaato caliy bn abi aalib radia allahu canhu caliy bn abi aalib markii ciidanka loo dhiibay muxuu kula dardaarmay nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaad garan kartaan ciidan diyaara oo weerar qaaday oo meeshii furan kari waayey oo ku celiyey oo furan kari waayey oo dhibaato kala kulantay oo dhowr casho dagaalku socday oo rogaal celin wada oo weli weerarka wada taladan la siinaya maxay tahay yani bal caqligaaga dib ugu noqo taladaad siin karta haddii lagu yidhahdo ciidankaa tala siin muxuu yihi taladaad siin karaysa waxaa laga yaaba inay adiga maskaxdaada kusoo degdegto rag noqda oo ninsida inaad tidhaahdo jihaadkaasi ilaahay dartiibaa u jihaadsamaysaane yani iska ilaaliya inaad jabtaan ciidanka sidaa uqabsan lahaydeen iyo gaalisa maskaxdaada adiga waxa laga yaaba inay qaabka uqafilantahy laakin se nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam qaabka umay qafilen xadiis afkiina macruufka oo inta badan ay istidlaashaan ayay sababta keentay taa ahayd waa markuu nabigu kulahaa alayhi salaatu wasalaam caliy bn abi aalib lan yahdiya lan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam maalintaasuu nabigu ku leeyahy alayhi salaatu wasalaam caliy bn abi aalib ilaahay gacantaada inuu kusoo hanuuniyo nin qura ufiirso lama odhanin inaad meesha furato inaad haniimo qabsato inaad gaalada jabiso inaad yuhuud meesheeda aynu degno laakiin waxaa la leeyahay mid quri inuu hanuuno oo yuhuud xabad laga soo helo islaamka qaadata ayaa kaaga khayr badan baa nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam xumri nacam galakiisa cascas ama xoolaha yani nooca ugu kuwaala si sareeya waxa kaaga ronkan maxaa meesha ka muuqda alxarsu cala almabda caqliyada muslimiinta waxa ka guuxayay waxau ahaa in dadka naar laga badbaadiyo kow ayaa ahaa shayga muhimka ee koowaad walidalik baa dardaarankii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu siinayay saxaabiga kani wuxuu ahaa kaa odhanaya qof qura in ilaahay gacantaada ku hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan yani hanaa-im iyo meeshan aad furatiyo waxaan oo dhan sida daraaddeed waxaan leenahay daacigu qofka daaciga ahi waa inay caqliyadiisa waxa dega ee koowaad ay noqdaan mabdaa kani siduu ufuli lahaa sida dadka kan uu naar uga badbaadin kari lahaa sida uu dacwada ummadda ugaadsin kari lahaa intaa kadib waxaan leenahay min sifaati daaciya haddii uu kalsoonida helo oo uu naftiisa iyo mabdaan uu sitaba uu ku kalsoon yahay haddii uu mabda'iisa mukhlisu yahay oo xariisun cala almabda uu yahay oo nafya nafiisba uu bixinayo sidii uu dadka mabdaa kan u gaadsiin lahaa sifada saddexaad aan raacin karaya keliya waxay tahay markaas usluubku wixiisa kana gudan kari lahaa waxaan leenahay addaaci waa abiib abiib dhakhtar abiibku waa maxay sifada laga rabaa dhakhtarka qof caafimaad qabaa ma yimaado miya aragteen dhakhtar dad caafimaad qaba la hadlaya ama daweynaya maya yani dhakhtarka kuma talagalo qof iska caafimaad qabo saxiixo sidiisa ah inuu dhakhtar u yimaado kuma talagalo dhakhtarka cidda mucaamaladu ka dhaxaysa ay wada macaamili karaan un waa qof mariida oo buka qofka daacigaahi cidda uu ku socdaa maaha dee cid diintiisii dhamaystirato la nooca waayo kaasi isagaa dee dhankiisa daaci ka ah cidda mucaamaladu kaa dhaxaysa markaasi aad ku tala jirto inaad la tacaamushaa kow waa cid bugta su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay mariidka sidee loola dhaqmaa qofka buka sidee loola dhaqmaa haddii waxaad u tegaysaaba uu yahay qof buka amraadda way tiro badan tahy amraad dadka jirka kaga dhacaa jira amraad ijtimaaciyana waa jiraano bulshooyinka ku dhaca xanuunada bulshooyinkaana ka raad xun xanuunka qof qura ku dhacay ama jasadka caadiga ku dhacay bulshadu hadday bukooto oo bukaanku uu tilmo oo ay daahira noqoto waa bulsho haddaan bukaankaa laga daweynin u dhow inay halaagsanto amase inay kirkiranto qofka daacigii markaasi wuxuu diyaar u yahay inuu isku dayo bulsho bukta inuu daweeyo dadka buka sidee loo daweynayaaba isweydiinta leh ama sidee loola dhaqmaya ma in xaqa qura loo sheegaaba xaq waa daawadii xaqoo keligii oo aan asaaliibtiisa wadani wax badan inaanu anficin bay umuuqata waayo ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy walaw kunta fadan alida alqalb lanfadu min xawli walaw kunta fadan alida alqalb waa waa laba marab haddaad ahaan lahayd baa laleeyahy subxaana watacaala mid dabeecad xun oo qalbi engegan dadku way kaa yaacilayan walow xaqaba sheege waxaad sheegaysaa xaq ha ahaadaanba laakiin adigu shaksiyan haddaad tahay xaqii ninkii waday hadduu yihi mid dabeecad xun oo naxariistu ka fogaato qalbi engegan xaqaaga kani ma noqonayo mid dadku uu kusoo ururo amase u raaco idan waxaan leenahay daacigu waxa uu u baahan yahay inuu sifaat mucayana yeesho walidalik baa qur-aanka oo dhan sifada koowaad ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku sifeeyey waxay tahay wainaka la calaa khuluqin cadiim wainaka la calaa khuluqin cadiim waa ammaanta qur-aanka ugu taalla nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilahi wuxuu le wainaka la calaa khuluqin cadiim mid akhlaaq fiican ku sugan baas lana daacigu wuxuu u baahan yahay marka kan inuu tabiib noqdo inuu dadku dareemaan inuu yahay nin wax daweynaya hadduu kuu dareemo inaad dantiisa ka talinayso o daweynaysid waa si hadduu si kale kuu dareemona waa si kale walidalik ayaa waxaynu garan karnaa malaa shaksi xun uun haddii tusaale loo qaadan karo nin baa jiro qur-aanka uu tusaale ubixiya qisaska qur-aanka ku sugani waxay u baahan yihin inaynu inagoo soo jeedno nool akrino qisaskaasi haddaad u fiirsato nolosha oo dhan misaal bay uyihi maa min heli maysid nolosha wax ka tirsan ilaa iyo waxaa la arkaa inaad qur-aanka qisaskiisa tusaale xay iyo uga hesho ilahay wuxuu qur-aanka kaga warramaya nin fircoon la yidhaahdo fircoon waa akbar taagiya caalamka soo mara baan odhan karaa akbar taagiya ama waa dictatorshipkii ugu weynaayo dunida tan soo mara baan odhan karna waayo waa ninkii intuu dadi jirtaagay ilahi ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin gayri intuu umami sartaagay leh anigaa ah rabbigiini korreeyey ilaah aan aniga ahayn dad yow idin garan maayo khudbadiisii taas bay ahayd dhaqankiisu muxuu ahaa dhaqankiisu wuxu ahaa ninkii intuu ummad xukumay yidhi raggoodu inay noolaadaan xaquma leh miyaa maqasheen dunida weli ummad la yidhi ninkama dhalan karo fircoon ninkii istaagaybu wuxuu leeyahay ummadda reer banu israa'iil la yidhaahdo ninkama dhalan karo haweenun bay dhali karaan haweenkaasi ha dhalaan oo ha shaqeeyaan laakiin wixii wiil ay dhalaan waa in la gawraca ma odhanin raggooda waaweyn ee waa ka yar buu leeyahy hala dilo ku yari ma dhalan karo wiil yar hadday dhalaan wiilkaa yar weyn sidiisa loo dila baaqiyada xajkaasi buu taagnaa ilaahayna subxaana watacaala waxay leenahay fii cilmihi wuu garanayay fircoon inaan waxba rumaynayn rasuul baa lasoo diray nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo walaalkii haaruuna muuse iyo haaruun waxaa loo soo diray inay ummadda reer banu israa'iil xoreeyaan inay dacwad iyo diin gaarsiiyaan dadka fircoonna ka bilaabaa la yidhi oo la hadlo fircoon ilaahay muxuu yihi ku dhaha idhabaa ilaa fircawna inahu tagaa ayaa ilahay yihi subxaana watacaala fircoon qabta waa qooqayada ilahay yihi labadiinu fircoon u taga maxaa ilaahay fircoon markhaati ugu furaya waxaa markhaati alla ugu kacay inahu tagaa inuu xadgudbay fircoonka sifadaa alla siiyey ee la yidhi wuu xadgudbay maxay ku dhaha baa ilahay yihi markaa faqulaa lahu qawla layina lacalahu yatadakaru aw yaksha lacala culamai tafsir waxay dhahdaan inta badan casa fi luga alcarabiya hadday qur-aanka kusoo aroorto bay dhahdaan oo min allahi subxaana watacaala ka timaado litaxqiiq bay ugu jirtaa bay dhahdaan lacala laakin ma aha bay dhahdaan labada siyoodba waa dhacdaa inta badan lacala baa meesha lagu isticmaalay lacalahu yatadakaru aw yaksha waxaa alla leeyahy subxaana watacaala fircoon u taga fircoon ilaahay wuxuu ugu markhaati kacayaa inuu qooqay kibray laakiin waxaa ku tidhaahdaan ba ilahay leeya hadal layina hadal dabacsan ku dhaha hadal dabacsan ku dhaha baa ilahay leeya wuxuu mudan yahay ama la arkee inuu waantoobo amase inuu alla ka cabsado subxaana watacaala waa usluub la rabay daacigu inuu u dhaqmo innagana laynoo siiyey tusaale qur-aankana ilaahay kaga dhigay kalaamkiisa khaalidka inuu ku yaallo inuu noqdo sifada uula dhaqmayo daaciga ummadda waayo daaqi fircoon ka weyn kolle la kulmi mayso mid fircoon ka shaydaansan inaad arag baa la arkaa aadna muuse ka dacwad fiicnaan mayso nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo risaalada ilaahay usoo waxyooday oo usoo dhiibay adiguna ka dacwad fiicnaan mayso idan waa misaal qur-aanka ku yaala oo laynoo tilmaamayo siuu loola dhaqmayo walidalik ba usluubkan waxaynu aragnaa nabigu alayhi salaatu wasalaam waraaquu qoray waraaqaha wuxuu u qorayay boqoradii umamkii dunida waagaa joogay gumaysanayay yuu la hadlayay nebigu kisra boqortooyadeedii kii romanis maqoqaskii nasar ka talinayay kii xabashada muxuu waraaqaha ku qoray sida ay tilmaamayaan culamaai taariikh wuxuu ugu qoray ilaa cadiimi furs ilaa cadiimi rom ereyga cadiimabu ku isticmaalay weylayn ilaa cadiimi furs aw ilaa cadiimi rom waa usluubkuu nabigu maray calayhi salaatu wasalaam si uu ula dhaqmo bay leeyihin nimankaasi caalamka ka talinaya waxaynu garan karnaa usluubka uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ula tacaamulayay gaalo waxay ugu yeeraysaa ay kufri tahay culamaai suuriya maxay wariyaan cutba markii loo soo diray cutba bnu rabiica ee lalahaa wax kala doorrasiid yani inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam mabaadida xaqa ilaahay usoo dhibay inuu ka tanaasula buu waday fikraddu waday intaas bay eda ula socday dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhegeysta ma odhan war waxaad ku hadlaysaa waa gaalnimo inagaa waxbaa noo sheegina waa iska dhegeysta war bale culamaai taariikh waxay leeyihin wuxuu lahaa afarigta minha ya abalwaliid xataa kunaya kunayadiisi ugu yeedhay bay dhahdaan kunayaduna luqa alcarabiya waxay dhaha waa qofka marka la tashriifinayo afarigta minha ya abalwaliid abalwaliidow ma dhamaysatay buu leeyahy hadalkaagii waa ninkii gaalnimada sheegaya lahaa waxaan ka tanaazulo caynka yeelo kan yeel ayuu wuxuu ku leeyahay ma dhamaysatay hadalkii mise weli waxbaa kuu dhiman yani kaanamaa uu rabo haddii waxu dhimayin inuu ogolaado bal hadda ha wada watee markaasaa laleeyahay afarigta minha ya abalwaliid waxaan leenahay usluub baa loo baahanyay daacigu waa qabiil walidalik ba qur-aanku wuxuu tilmaamaya walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm waxaan leenahay wuxuu u baahanyay inaad garatid cidda aada la dhaqmaysaa inay tahay cid bugta awalan waa inaad ku talagelin qofkan aad waxu sheegaysa ama aad rabto inaad saxda wax iska caafimaad qabo kula mid oo kale ununaya inaad ku tala gasho inuu cid bugtaye walidalik ba waxaad dareemaysaa haddii aada dib ugu noqoto misaale xayaan soo qabto malaa tusaalaha dadku wax ku fahmaayo aan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dib ugu noqono xadiidkaa wada taqaaniina imaamu muslim uu warinayo darkiina fi saxiixi fi saxiixi albukhaari uu ku yaallo isagoo kooban anas ibnu malik ayaa wuxuu leeyahay baynamaa naxnu fi lmasjid maca rasuuli illah id jaa araabiyun faqaama yabulu fi lmasjid nin reer baadiyaa baa masaajidka soo galay riwaayaadka tarmadi say sheegayaan baan rajaynaya intuu masaajidka soo gala waa ka fadhiistay buu duceeyey muxuu ku ducaynayay ducadiisii wuxuu ka bilaabay ilaah aniga maxamed noo naxariiso cidna ha noola naxariisanin buu yihi saasa fadhiistay ilaah aniga iyo maxamed noo naxariiso oo cidna ha noola naxariisanin nabigu alayhi salaatu wasalaam markaasi ku lahaa laqad xajarta waasica war albaab ballaadhan baa soo cidhiidhiday yani maxaad keligaa iyo nabi maxamed oo qura u leeday alla u naxariiso dad kalena ha u naxariisanin ninkii in yarba muu fadhiyin baa riwaayaadka qaarkood tilmaamaya ilaa masaajidka dacda dambe intuu yaro kacay uu kaadi iskala fadhiistay markuu kaashay ayaa saxaabadii qayliya saxiixu muslimku wuxuu leeyahy waxay ku yidhahdeen saxaabadii mah mah bay yidhahdeen salaatu wasalaam wuxuu ku yihi laa tujrimuuh dacuuh laa tujrimuuh ereygu waa maxay imaam shawkani wuxuu leeya macnaa laa tujrimuuh ay laa taqtacuu calayhi bawla warkaadida ha ku goynina buu nabigu leeyay bal u fiirta hadda caqligeena si uu fakerayo ninkii masaajidka ku kaashay warkaadida kadaa laguma odhanin ee waxaa la yidhi warkaadida ha ku goynina ku yidhi kada kaadida ha ku goynina dacuuh way iskaga tageen markaa saxaabadii way daayeen riwaayaadka bukhaari qaar kamida waxay tilmaamayaan fasajarahu nnaas qaar waxay tilmaamayaan fasaara ilayhi nnaas qaar kale waxay tilmaamayaan fatanaawalahu nnaas marka laysku wada daro riwaayaadkaasoo dhan waxay sheegayaan saxaabada iyo dareenkii qabeen markay arkeen nin soo kacay oo masaajidka dacdiisii kaadi la fadhiyo masaajidka gudihiisii dareenkii ay qabeen saxaabadubu tilmaamaya oo dhammaantood ay rabeen inaanu ku kaasin ninka kani masaajidka oo ay ka joojiyaan kaadidaas laakiin ninkii waxaa la yidhi istadaaya ha kaadi dhamaystee liasbaabin ma nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ninkii kaadidiisii dhamaystay ayuu ninkii la hadlay wuxu ihi war masaajidu uma cuntanto waxan oo kale kaadidan iyo xumaha kan uma cuntanto ilaahay wuxuu ugu talagaluun maxay ilaahay xuskiisa salaada qiraa'ada qur-aanka iyo wixii lamid aha saxaabadiina wuxuu yihi qaadoo baaldi biyaa ama wadaan biyaa ku shuba meesha kan xadiiska yacni runtii wuxuu kamid yahay axaadiista macnaa aada u ballaaran sida waxyaabo badan badanna laga istimbaati karo laakiin anigu meel quraan uga dan leeyahay meesha quraan uga dan leeyahay waxay tahay nabigu muxuu doonaya calayhi salaatu wasalaam saxaabaduse maxay doonaysa hadaf kuday wada lahaayeen hadafka keliya ay wada lahaayeen muxuu ahaa inaan masaajidka lagu kaasin laakiin usluubkuu nebigu maray saxaabadu se usluubkay martay mawdicaan xadiiska ka wadna waa intaa un inagu labada qole isku hadaf bay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ridwaan ullahi calayhim hadafkooda wuxuunbu ahaa inaan masaajidka lagu kaasin amase inu masaajidku nadiif ahaado laakiin labada usluube loo kala maray baa kala gedisinaa idan waxaan leenahay labada caqliyadooda lagu fakeraya baa kala gedisinaa walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam usluubkan uu maray waxa uu tilmaamaya qof buka oo khata sameeyey sidii loola dhaqmi lahaa waxaa idinkaga filan xadiiskii saxiixu muslimka ku yaalay mucaawiyata bna bn alxakam sulali xadiiskaasi muxuu tilmaamayay saxaabigaasi wuxuu leeya iyadoo aan rasuulka la tukanayno calayhi salaatu wasalaam ayaa nin hindhisay buu yidhi salaadiya lagu jiro markuu nin hindhisay ayuu ninkii salaada tukanaya mucaawiya wuxuu leeyahay yarxamuka allah allaha kuu naxariista buu leeyahy kii hindhisaybu kuleeyahy saxaabadii markaa ishay hoosta kaga wada eegeen faramani lqawmu biabsaarihi buu leeyahy ishaa laygu gubay buu yihi ninka galbeed salaadana ku jira yarxamuka allahuna dabka kule marka uu arkay in isha hoosta lagaga gubayo ayuu haddana hadalkii u noqday wuxuu ihi waa sukla umiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya waar hooyooyinkiin goblame maxaa layga eegayaa buu kuleeyahy haddana waa ninkii salaada ku jiray ayaa mar labaad hadlaya wuxuu kuleeyahy hooyooyinkiin goblame maxaa layga soo eegaya markaasay bilaabeen buu yihi inay dawdada garaacaan saxaabadii dawdadeeda ay garaaceen buu leeyahy fajacaluu yadribuuna biaydihim cala afqaadihim falama ra'aytuhum yuqannituunanii lakinii sakatu markaan arkay buu yihi inay aamusiinayaan dee aamu ujeedadan ay tahay baan iska aamusay buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam meesha wuu joogaa intaasoo dhan isagu kama qayb gelin ila kuma gubin dawdana uma garaacin waxbana ma samayn isagu salaadii markii uu dhamaystay ayuunbu ninkii la hadlay faqad markuu salaadii dhamaystay wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga laftiisa xadiidka warinaya wuxuu leeyahy fabiabi wa ummi maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdah axsanu tacliiman minhu fawallahi ma kaharanii wala darabanii wala shatamanii aabbaha iyo hooyaday baa ku furtaaya buu leeyahy allan ku dhaha yani maan arag isagoo horsi iyo dabaditoona macallin la nooca oo ka tacliin fiican nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ima maagin ima dhangadaynin ima caayin wuxunbu igu yidhi buu yidhi ina hadihi asala laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas inama huwa tasbiix atakbiir waqira'ati alqur'aan oo kama qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam xadiisku waa xadiiskii dheeraa ee jaariyadda iyo ayn allahu yo kusii jirtay wuxuu xadiiskani tilmaamaya qeybtiisan hore nabigu calayhi salaatu wasalaam qaabku ula dhaqmayay dadka kale amase uu daweynayay iyo saxaabadu marka ka sida ay ula dhaqmeen waxaynu garan karnaa marka usluubka uu u baahan yahay qofka daacida inuu dadka ula dhaqmaa inay tahay inuu dareemo inuu isna yahay qofkii wax daweynayay dadkanina dad buka oo qalal faniya qabaynayiin walidalik ba xadiidka kale saxiixu muslimka ku yaala abu rafaaca ayaa wuxuu leeyahay nabigaan u imi alayh salaatu wasalaam isagoo khudbadaynaya khudbad baa la akrinaya waa masaajidkii maanin reer baadiya unba iska soo galay khudbadiio la akrinaya inta halkaa iska taagay buisana ka dhinac hadlay nabiga wuxuu leeyahy rajulun qariib jaa yasal can diini laa yadri maa diinu nin qariiba baa yimi ilaahay rasuulkiisiyo buu leeyahy oo aan garanaynin diintiisii waxay tahay ba loo sheegayaa diintiisa waa masaajidkii khudbada la akrinayo walaqrab inay khudbad sibco kala ahay dabeetana intuu dacalkaa isna kasoo galay buu halkaa hadal kale kasoo wadaa wuxuu leeyahy nin baa yimi aan diinta waxba ka garanaynin diinta waxba looga sheegaya nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu khudbadiisi hesiyey buu soo daadeg dabeetana wuxuu u tegay ninkii kursi baa loo keenay kursigii buu sifaynaya saxaabiga kaniyo wuxuu leeyahy xafidtu qawaa'imahu xadiida kursi aan u malaynaya buu yihi in waxyaabahan uu ku taagnaa inay bir ahaayeen ayaa loo soo qaaday buu yihi nabigii oo loo dhigay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu ku fadhiistay khudbadiina halkiibuu ku joojistay wuxuu gudagalay buu leeyahy marka wajacala yucallimunii mima callamahu allah wuxuu gudagalay buu leeyahay inuu ibaro wixii alla uu baray subxaana wa tacaala markuu wax ii sheegay kadib ayuu noqday buu leeyahy uma ataa khudbatahu faatama aakhiraha khudbadiisii markaasuu nebigu ku noqday oo halkii ka dhamaystirtay wuu u soo daadegay ninkii intuu u yimi oo la fadhiistay oo wax u sheegay oo diintiisii u sharxay ayuu noqday buu leeyahay markaasuu khudbadiisii halkii ka bilowday oo dhamay may ahayn jasadka dadka nebiga ula imanayeen jasad fudud oo qura waxaad garan kartaan xadiidkii imaamu axmed ibnu xambal uu warinayey ee abi umama laga soo aroorinayo xadiiska yani rijaalkiisa waxaa saxiixinaya alxafid alciraaqiy xaamidka yani axyaaya ulumudiinka xadiidku wuxuu tilmaamaya wiil dhalinyaraa baa nebiga u yimi ba la yidhi alayhi salaatu wasalaam wiilka dhalinyarii muxuu nebiga weydiinaya ula yimi ataadan lii sijuna buu leeyay intuu nebiga is hortaagay anigu waxaan doonayaa buu leeyay in dhalinyaro baan hayn zinada lay ogolaado ninkana codsigu wata nebi maxamed ula imanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay codsi sheegaya in isaga la fasaxo oo isaga haba yaraatee arrinta zinada inaan lagala hadal markaas bu wuxuu leya ilahi rasuulkiisiiyow ataadan lii fi zina aniga zinada may ogasho dadkiibaa qayliyey markaa meesha joogay fasaaxa annaasu bih faqaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam qaribuuh dadkii marka ay ku qayliyeen ayuu nebigu wuxuu yihi warrinkay soo dhaweeya waxbaa ku qaylinin soo dhaweeya in wiilkan dhalinyarada isagu doonaya in zinada loo ogolaado soo dhaweeya buu nabigu leeyay udni buu nabigu yihi marka soo dhawow waa soo dhawaaday wiilkii ilaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam hor fadhiistay nabigu markaasi wiilkii su-aal buu weydiiyey atuxibuhu liummik buu ku yihi waxaanaad sheegayso hooyada ma la jeceshay buu yihi laa yajcalanii allahu fidaak buu yihi alla furashada iga yeeliye may hooyadaydina lama rabo buu wiilkii yihi nabigu wuxuu ihi kadalika annaasu laa yuxibuunahu liummahaatihim sidoo kale dadkuna dee hooyooyinkood nina lama jecla atuxibuhu libintik buu nabigu ku yidhi marka inantaada ma la jecesha sidii buu ku jawaabay furashadaada alla iga yeeliye may buu yihi inantayda lama jecli dadkuna hablahooda lama jecla buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam walaashaa ma la jeceshay buu yihi sidiibuu ku jawaabay eedadaama la jeceshay buu nabigu weydiiyey sidiibuu ku jawaabay habar yartaama la jeceshay buu yihi sidiibuu ku jawaabay nabiguna wuxuu tilmaamay dad dumarkana ad arkaysaa cidun bay ama inantiiyiin ama habaryartiiyiin ama eedadiiyiin ama hooyadiiin sidoo kale aanad adiguba kuwaaga ula jeclayn ayaan dadkuna kuwooda la jeclayn buu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam kadib ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisii shariifka ahay laabta ka saaray wiilkii yaraa markaasuu u duceeyey allahuma ahir qalba waqfir danba waxasin farja buu nabigu ugu dacaynaya calayhi salaatu wasalaam ilaah wiilkan qalbigiisa daahiri dembigiisana dhaaf farjigiisana dhowr falam yakun shayun abgada ilayhi min azina raawi lxadiid baa wuxuu leeyahy markaa wiilkii lama arag kadib wuxuu zine ka necbiye lama arag yani uma jeedna wiilkiiyo sidii u dawoobay laakiin waxaan u jeednaa waxaa nabiga loola imanayay waxay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam ninkani dantuu wate uu nebi maxamed ula imanaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd aniga zinada halay ogolaa waxaynu garan karnaa dadka mudnibiintaa si uu la dhaqmayay nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiiskii carabiga wada garanaysaan ee maalinta ramadaan gabadhiisii u galmooday isagoo isrifayo o qaylinaya nabiga u yimid ee lahaa halagtu waa halag waanan halaagsamay waxna waan halaagay markii la weydiiyey waa kii qadiyadda sheegtay waa kii wixii kafaaraadka ahay oo dhan yili waxba samayn kari maayo akhiiran ninkii dambiile ahaa ee yimi ee dambiga qirtay ee watay isagoo wata intii la siiye timirta ahaa markii la yidhi inta sadaqee waa kii yidhi cid bayna laabatay ahaba ma degana cid aniga iga faqri badan dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalam waa ku yidhi war intana qaado bal adigu iska tag intana ku darso iska tag waxaad garan kartaa markaa usluubka uu nabigu ula dhaqmayay calayhi salaatu wasalaam dadka idan waxay leenahay daaciga awalan waa inuu mabda'iisa siqa ku qaba aanu la xishoonayno la khasilayno meel la kala cabsanayno la baqayno ثانيا waxaan leenahay waa inuu xariisun cala almabda yahay nafsiga nafisba waa inuu ka horaysiinaya mabdaa kaliya siduu horumari lahaa dadka siduu naar uga badbaadin lahaa waa inay tahay ujeedada koowaad ee wado thalitan waxaan leenahay waa inuu usluubku ula dhaqmayo markaas ay noqotaa inuu dareemo dadkani dad bukaynayiin oo u baahan in la daweeyo qofka u baahan in la daweeyaana wuxuu u baahan yahay asaaliib tiro badan leh in lagula dhaqmo asaaliib tiro badan leh walidalik ba qur-aanku wuxuu ina barayaa daacibu usluubyo kala gedisan oo dadka ula dhaqma inay jirto idcuu ila sabiili rabbik bilxikma waalmawcida alxasana wajaadilhum bilati hiya axsan waxaan dhan waa usluubyo ilaahay tilmaamayo in daacigu dadka kula dhaqmo min hadihi alasaaliib waxaa kamid a baan leenahay had iyo goor inaad muranka jeclaanin azaawiya alxaadda inaad ka fogaato zaawiyada muranka abuurta inta badan inaad ka fogaatid walidalik ba ilahay wuxuu leey wain jaadaluuk faqul illahu aclamu bima tacmaluun hadday muranka nooca ka badiyaan ba ilahay leeyahy faqul illahu aclamu bima tacmaluun ku dhaba ilahay war ahlu kitaabkii ba ilahay leey walaa tujaadilu ahla alkitaab ila bilati hiya axsan ilahay leey ahlu kitaabkii ha kula doodina tu wanaagsan mooyaane waxaan leenahay zaawiya alxaada waa inaad ka fogaataa waxaa muranka abuuri kara waa inaad isku daydaa qof cadhadiisa had iyo goor qarsan kara inaatay waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas waa inaad isku daydaa suui ilcard marnaba inaanu arrinkaaga soo gelin si xun inaad waxaaga u bandhigin waxaa kaaga filan shaacirkii gabyay muxuu ahaa taqulu hada jana naxli tamdaxu wain tasha qulta daaqay u janaaniri yani shaacirkii carbeede gabiya wuxuu lahaa baashan shimida la yidhaha malabkan ay soo gurato haddaad rabto inaad ammaantana waxaad ohanaysaa buri waa wixii ay soo guratay shinnidu yani waa malab shinniyeed baad odhanaysaa haddaad rabto inaad si kale u sheegtana waxaad odhan kartaa buri waa matag shinniyeed malabku soo matag maaha shinnidu dhir bay soo cuntaa cuntaa dabeetana way matagtaa waxaanay matagtaa malabka noqda haddaad si xun u sheegaysana waxaad odhan kartaa buri waa matagi shinnida madxan wadaman wamaa jaawasta wasfaha waalxaqu qad yactariihi suu lcardi buu ninki tilmaamaysa haddaad ammaanaysa iyo haddaad caayaysay buu leeyay labada midnaba maad dhaafin buu leeyay wasfigeedi labadaba xaq baad sheegaysa haddaad lahayd waa malab iyo haddaad lahayd waa matag shiniyeed barun baad sheegaysa wuxuu waana malab waana matag shiniyeed laakiin hadba sidaad u tidhaahdo ba dadku wax uga fahmi karaa man jeclay inaan hadalka sii badiyo waxaan jeclay inaan mawduuca soo koobo si loo qaban karo laakiin qeybta ugu dambeysay baan ka baqayaa in khalad layga fahmo ee ah usluubka uu u bandhigayo daacigu qadiyadiisa ee ah inuu tabiib noqdo awalan waxaan leenahay ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy wadaaciyan ila allahi biidni wadaaciyan ila allah biidni nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu ku sifaynaya inuu alle xaggii dadka ugu yeedhayo kow faman dacaa ilaa gayr illahi faqad ashrak waxaa kaloo ilahay tilmaamaya biidnihi inuu ugu yeedhayo idanka alle subxaana watacaala ama qaabkii uu alla u faray halkan inxiraaf baa dadka ka gala qadiyat liin ama dadka in usluub fiican loola hadlo in si wanaagsan wax loogu sheego in la deganaado inaan la cadho badnaanin inaan suul cardi aanad samaynin macnaheedu iyo manhajku waa kala laba alinxiraaf can ilmanhaji inxiraafun isaga weeyaan mashkilada in badan dadka qabsataa waxay tahay isagoo isle usluub liin baad isticmaalaysaa ayuu manhajkiisii qayb kamida ka tanaasulaya amase ka baxaya manhajka markaysay ama mabdaa markaysay ama alkitaab wasunna markaysay waxa aad doonaysa inaad gudbisaa ilahi wuxuu leeyay fastaqim kamaa umirt walaa tattabica hawaahu fastaqim kamaa umirt u toosnow baa ilahay leeya subxaana watacaala nabiga alayh salaatu wasalaam sidii lagu faray waxba mabdaa ha ka tanaasulin wax kastoo aad mabda'aaga kamid oad ka tanaasulsho macnaheedu waa maxay waa hawadoodii aad raacday walidalik baa ilahay wuxuu sii adkeynaya leeyahy walaa tattabic ahwaahum taa macnaheedu waa maxay kitmaan lxaq kama tirsano usluub liin kamana mid aha usluub min asaalibi dacwa qacanba ma aha sinaba uguma jiro xaqa oo la qariya usluub liina maaha dacwadana meel kuma dadka bad baa waxay ufahmayaan marka la yidhahdo usluubka hala silciyo ama se hala farsameeyo in diinta bad la qarinaya ama aan wax loo sheegay ama dadkaa laga carasin maya xaqa waa la sheegaya wuxuu doonaba isagoo ha noqday xaq waa xaq laakiin kitaabka loo sheegay unbaa u baahan inuu qaabaysnaado laakiin xaqu inuu qarsoomo marnaba maaha dib aan idinku celiyo qisadii aan tusaalaha idinka siiyey qisatu muusa calayhi salaam iyo fircawn nabi muuse iyo nabiyullaahi haaruun fircoon baa la yidhi utaga faqulaa lahu qawlan layinan baa la yidhi qawlkii layinkahaa muxuu noqday haddaba soojiinin qawl layina ku dhaha baa la yidhi qawlkii layinka ahaa ee dabacsanaaye la yidhi ku dhaha muxuu yihi maxayse ku yidhaahdeen markay u tageen ilahi wuxuu leeya faatiyaahu faqula inaa rasuula rabbik faarsil macanaa banii israa'iila walaa tucadibhum qad ji'naaka biaayatin min rabbik waasalaamu calaa man ittabaca alhudaa inaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawalla qaala faman rabbukuma ya muusa qal rabna aladi acطى kula shayi khalqahu uma hada maxay tilmaamaysaa nusuustasan qowl dabacsan ku dhaha baa la yidhi usaga ilahi wuxuu yihi faatiyaah faqula maxay dhaha baa la yihi qowlkii layinka aha waa kare waxaad dhahdaan baa ilahay leeya anagu waxaanu nay rusushii alla soo diray reer banu israa'iil laha cadaabina siida xorriyaddooda sii anarsil macnaa bani israa'iila walaa tucadibhum reer banu israa'iil xorriyadooda hala siiyo ilaahay xaggiisaanu kaaga nimo aayad baanu la nimo rusul baanu na maxay weliba leeyihi wasalaamu calaa man itabaca alhuda wasalaamu calaykum aha wasalaamu calaa man itabaca alhuda kaasa ah qowlkii layinka ahaa nabadgelyana korkii ha ahaato calaa man itabaca alhuda inaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawalla waxaa naloo waxyooday bay leeyihin inuu cadaabku korkii yahay cidda alla ka jeegsata ee beenisa markaasuu leeya war nimankiina kani mala rabbinimadaydibaa dafirsantiin faman rabukumaa buu markaa weydiiyey yaa idin rabbiya ila isagu wuxuu laha ana rabbukum ulaclaayo qoladan war warkiisi ka gedisan bay wadaan dabeetana wuxuu leeyahay faman rabukumaa ya muusa war yaa idin rabbiya buu leeyahy xaqiiqaday sheegayaan markaa waa un dadku waska dadkiiyo ma laha ama tolku waa tolkiiyo waxay leeyihin rabbuna aladi acطaa kula shayin khalqa uma hada haddaad cidda rabbiga iyo aan rabtaa rabbuna aladi acطaa kula shayin khalqa uma hada waxaan leenahay kitmaanu lxaqi kuma jiro usluub maaha asaliibu dacwa ka tirsan walidalik baa ilahay qur-aanka in badan inooga digaya wuxuu leeyahi ina aladina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaaئika ylcanhm اllah وylcanhm اllaacinuun ila اladina taabuu وaصlaxuu وbayanuu faulaaئika atuubu عalayhim وana الtwاab الرaحيm ilahay baa ka digaya wuxuu leeya qul inii lan yujiiranii min allahi axad walan أjida min dunihi multaxada ila balاغa min allahi وrisalaatih وman yacصi اllaha وrasuulah faina lahu naara جahanama khaalidiina fiiha abada ilahay baa ka digaya wuxuu leeyahy qul اlxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur xaqa waa inaan la qarin isaga waa in la sheegaa laakiin waa inuu suluubkiisa wataa huna lmushkila marka haddaba yaa ayuha lakwa meesha labsiga badani uu ku jiriyo mushkiladda waa tan in usluubka la isticmaalo asaaliibi dacwa ah ee qur-aanku ina farayo ee sunnada ku cad iyo mabdaa inaan la kala qarin ee sidiisa loo sheego waxaan leenahay marka booskan baa wuxuu u baahanya waxay culamadu yidhahdaan alxikma waman yu'ta alxikma faqad utiya waa ogti qur-aanku wuxuu usheegay yani ninka xikmadda la siiyo in khayr badan uu ninkaasi helay halka kan baa waxay u baahan tahay alxikma waxay u baahan tahay almuwaafaqa inaynu samayno bayna usluub layin wa bayna cadami kitmaan alxaq watadaruji fi tarbiya halaasa qadaaya saddexduba ay u baahan yihin sidooda daraaso loogu sameeyo yaalla oo ah usluub dabacsan in la isticmaalo xaqa inaan la qarin tarbiyada in tadaruj loo maro oo dee diinta marku dhan lama wada sheegi karayo qofka kolba in baa loo sheegayaaye inuu tadarujku aanu meesha ka maqnaanin oo awalan alcaqiida la tasxiixiyo dee saa loo socdo marba wixii la saxi karayo la saxo hadihi alqadaaya salaasa baa u baahan in badan qofka daaciga uu ka fakaro waxaan leenahay saddexda san qadiyadood iyo saa laysu waafajinayo in usluubkii saxa ahaa la maro iyo inaan xaqa la qarin iyo cidda la tarbiyeynayay in tadaruj fi tarbiya loo sameeyo ou noqdo bitadriij kolba in qofka la kobciyo ayaa wuxuu u baahan yahay tawaasub in la sameeyo عدم الافراد والتفريط in la sameeyo waxaan leenahay taasina waa basiirada qur-aanku sheegayo soomaydaan arag basiiro lagu shardinayo daaciga ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacani wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin ilahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala waxaad tidhahdaa nabi maxamedow haadihi sabiili kaasi waa jidkeygii dhabaa ilahay yihi subxaana watacaala adcuu ila allah iyo dacwa ilaahay baan dadka ugu yeedhayaaba calaa basira laakiin dacwadu waa mid ku socota maxay calaa basira walbasira waxaynu leenahay waxay u baahan tahay markaasi shay walba sidii mawdiciisa loo dhigi lahaa ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin idan masalada aan rabo inaan tasxiixiya waa taasi ku saabsan usluubu liin ama usluubkaasi dabacsan ee loo isticmaalayo dacwadu inaanu noqon inxiraafun can ilmanhaj taasi waa mid الشيء الثاني وباهن اسمين لتلمام وحويا الدعوة كما في الميثاق إن كو عدينا وحن تلمام من الركائز تدحين إلى هذا كي نكور من هنا بوامي تكمدة إذا الركائز تيدا كلا ولا يقولون مجال كودة فإن الميثاق ما قري أيها وحي ينوب هي سيدة اللي فهمه وآه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآه الجهاد في سبيل الله ينمو مواقف تيدا إليه لكن الكلام نكور من نوام حي waa mawqif dacwa faqat oo aynu tilmaamayno inuu yahay afkaartan iyo caqaa'idan saliimka in dadka la gaarsiiyo ikhwatii fi lcaqiida mawduucan u socday waxaan kusoo koobayaa niqaabka ama qodobada yaryara saddexda ah inaynu mabdaa kalsooni dhaba ku qabno garanno dadku inuu arday yahay haddii aan sidanno kitaabki iyo sunnihii haaniyan inaynu mabdaa si daacad u noqono oo naf iyo nafiisba aynu u bixino ikhlaas inaynu ula nimaado waxaan aada u xasuustaa qofku iyo mabda-iisa haddaanu mukhlis u noqon midho badan ma dhaliyo war dadka baatilka maanta caalamka wadaa siday mabaadidooda ugu ugu daacadbayi jermany magaalo kamid oo hoos laydhaano maraya laba nin igu soo baxeen markaasa askarmal laygula hadlay war ma aqaan baan ku yidhi askarmal af ingiriisiga ma taqaanaa baa layidhi haa baan ku idhi af ingiriisa waxoogaa laygula hadlay waxaa layidhi nebi dambe oo soo baxay baanu kuu wadnaa xagguu kasoo baxo waa lay waramay xagga maraykankaa nebi dambe ka fikiraa bay yidhahdeen nebiyo dambea maraykan kasoo baxay waa taasi dabeetana dacwadoodii baa la akriyey cabaar markaa nimankii wadnay waxaan ku ihi idinku maxaa ahaydeen waxay dhahdeen anagu maraykan baanu nahay xaggaa u socotaa waxay dhahdeen laba sano khuruuj fii sabiililahiya baanu ku jirnaa sanatayn laba sanadood oo khuruuj fii sabiililahiya iyagu waa calaa xaddi tacbiirihim ayay sheegteen inay ku jiraan oo waxaanu ka nimi maraykan jaamacaadkii waa laba nin oo dhalinyaro ah jaamacaadkayg baanu sii joosisanay laba sanadood baanu ku talagalnay inaynu dacwada faafino waakan cabaar markaan wada hadlayna waxaa lay tilmaamay markaa kiniisadiinu waa see waxaa lai sheegay kiniisad macruuf ay maraykan ku leeyihin waa mormon churchka la yidhaahdo waa qolo sheegata reer banu israaeil bay yidhahdeen berigii la laayay meesha tan baa badyaaceen dabeetana xaggay tageen ciise dabadi lix boqol oo sanadood oo ciise ka dambeysay nebiyadu isdaba socdeen bay leeyiin xagga maraykanku bay laakiin joogeen marka kun sanadood baanu wadnaa bay leeyiin wixii nebi xagga kasoo baxayo marka la isku daro kitaab cusub oo mormon bibalka la yidhahdo ay sidaan marka bibalkii hore christanka iyo mid kale oo mormoniska la yidhahdo labadaasay isku sidaan taasi ka dambeysay la weydiye waxay lugadee kugu fiican baa lagu yidhaa si wanaagsan oo akri kartaa dabeetana waxaan isii war nimanka balmalaha waxaanay keeni karin weydiiye af carabigu maa si wanaagsan u aqaanaa waa ku yidhi subxii dambe iyagoo mormon af carabiga ku tabay yimaada salaadii baa lagu soo kala iyagoo haddana mormonki af carabiga ku tahay bacda rasaa'il diintaasi leeyahan markaana gacan sukaayo baan u dhibo sharti baa ku yidhi kiina waxaan sheegaya haddaa idina kuwayba soo akriyaysaa waa soo akriyayna baa layidhi waxoogaa dacwada baan isku dhaafsanay iyana rasaa'il baan u dhiibay ana koori baan ka qaaday waxaan uga jeedaa diin baatilay wadaan waa baatil yani absatu shay tilmaami kara baa ku sugan haddana sanatayn baysi ee khuruuj ugu jira oo ay wadankoodii intay ka yimaadeen u marayaan markaasi wadanada yurub u dhex socdaan ay socdaan qofku waa inuu mabdigiisa ikhlaas ula yimaadaan waa inuu mabdigiisa taacadiyi walidalik ma waxaan xasuustaa nimanka tabliigiinta culamada la yidhaha ilaa khayr badan asiiyo ee waxay yimaadeen finland waa dhulka barafku ka dhaco dabeetana iyadoo wintiro barafku dhacaya bay lugeeyeen gabadhna wadanka u dhalata finisha baa ka hortimi marka meel cidlaa iyagoo lugeynaya oo dhulku wada barafki waa meelaan bani aadam socon karin ayay soconayeen inkastoo de malaay ahayd inay iska fuulaan gaadiidkooda magaalada kale ay ku socdeen dee gaadiidkuba gelinayay laakiin iyagu munaafiqigooda wuxuu siiyey inay u khayr badanta inay lugeeyaan weliba meel baraf ka dhacayo inkaar qabta inay lugeeyaan gabadhi waxay ka yaabtay meesha inaan bini aadamba soconin niman ka socda buulisna way dalbata sadaan garan waayo iyadoo meel barafba noocaas iyo lugeynaya tira buuliskii baa qabtay nimankii nimankii waxay doontay inaanay ka hadhin dadka meesha waktiga lugeynaya maxaa wadaan baa layidhi waxay sheegeen inay niman culamaa yihiin oo diin faafinaya bal masaajidda iyo meesha aad degantiin telefoonkooda siiya bay ku tiri waxay ka qorasay telefoonkii markaasi si ay ula soo xidhiidho dabeetana waxay la soo xidhiidhay masaajidkii nimankii waa la celiyey barafkii wuu looyin gaadhay waxaa lagu celiyey magaaladii weyneyd ee wadanka iyana masaajidkii baa lasoo xidhiidhay waxay tihi mawcid baan rabaa inay qabataan oo saalidi weydiiyo gabadhii way isisoo kaliftay meesha maxay raadinaysaa qofkan maxaa ku kaliftay inay wax adkan baado waxaa ku kaliftay un dadkan bay ka yaabtay magdooda say daacadda ugu yihi sidan waxaan dadkan isumay siiyeen bay leedahay waxay wadaan haddaanay mala xaq ahayn walidaalika akhiiran way islaamtay waxaana ku islaamtay dadka kan yani si magdooda daacadda ugu ahaa xanina qofku waxaa muhima nafdiisa inuu daacadu ahaado oo naf iyo nafiis ba inuu u hurayo inaanu noqonin wax bartime sab lagu qaato waktigaad yaro firaaqada leedahay inayna wax sheegto marka kalena aad iska dhaqaaqdid ee inuu noqdo noloshaada dhan mabda ka tirsan salis ilamrna waxaan idin leeyahay asaalibi dacwa inaydan hilmaamin amase inaad garataan ninka daacigii inuu yahay qof la dhaqmayo dad buka dad bukaana waxay u baahan yihin in la daweeyo wallahu aclam wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum